bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal hamiin faylom welbaysan rogdanga hakudhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walbaysan ku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal hamiinnimo jimcayoota aragdiya keedanta siyeedka abilasiyeedaad lamada kun iyo tomi sagaalka qodobada shargadiisa barnaamijka kulanku warsan akhyaare nimadana siinkaay walibaa ku mid ah gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka boqol iyo weliba uusuu ku hadalay xaalada degmada xudur ee gobolka boqol usoona sheegay inay ganacsiga degmada xudur ee gobolkaasi boqol uu seeyo kooya dambiisa barnaamijka siinkaana dhugunsiyaala weliba geega magaalada baydhabo la gebagabeeye ah seminaara mudila maalad ku dareeray magaalada baydhabo kaasi oo dhanqobdii waryaala kusha dareera gobolada baa iyo boqol barnaamijka siinkaana dhugunsiyaala maryana wese jama oo ee wasiiradda dekedaha iyo gaadiidka badee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba ayay sheegtay inay dowladda federaalk soomaaliya ayay ku faraxsantaa tartamada qaaradda afrika iyadoona sheegtay inay wasaaradda dekeda iyo gaadiidka ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo diyaargata inay sii hoojida xiriirkaasiya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan akhyaar ee unimada weliba ku mid ah odayaalka dhaqanka ee deegaanada maamulka jubbaland iyo weliba iyo dowladda federaalk soomaaliya aan ku baaqana iniyo hafargelin doorashada maamulka jubbaland haddaba sababta meeta odayaalkii oona horay indiidii inay dowladda federaalk soomaaliya marna aan farigeli kornaa doorashada maamulka jubbaland saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan akheere unimada weliba ku mid ahaa xisbiga garsoor oo siina ku midaya xisbiyada dalka iyo weliba iyon habandhigana qofkain tartama lahaya doorashada maamulka jubbaland welibana xisbiga garsoor iyo sheegana inayo taageersiinga sida hadda dareerta doorashada maamulka jubbaland ciidamada amniga ee degmada baardheer ee gobolka gedo iyo weliba iyo geega yotoogidana gebirfadaasi inayo isqarxida saldhigga booliiska ee degmada baardheer ee gobolka gedo barnaamijka siinkaayna dhugunsiyaal ah gudoomiyaha magaalada garow ee caasimada maamulka puntland axmed saciid muuse ayaa weliba uu safuraya shirlan ku hadala ee xaaladda magaalada garowe iyo saasoo kala horumarada ku dareera magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan akhyaar ee unimada siinkaaya barnaamijka oo kuliba saaray waan siinadada sii doonee anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madax ku-deerta weliba imaamado doone saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waa yahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo oo daratan waliba wada singila hamiin filan barnaamijka waliba waa kulanka warsan Cabdirashiid Rashka Boyaha Saari waan siin dareen sii doona dhanka farsamada waliba imaamada doona saaxiibkayga Maxamuud Ali Abdullaahi ku bilaabay qodobkan koray dhegeystayaal gudoomiyaha degmada Xudur ee gobolka Boqol iyo waliba uu soo hadalay xaaladda degmada Xudur ee gobolkaasi Boqol waliba uu soo sheegay gudoomiyaha degmada Xudur inay wali eedan sii liidata ganacsiga ku jira degmada Xudur ee gobolkaasi Boqol haddaba gudoomiyaha maran qadka taleefonka wal kuweydiyaar maqasay iyo weliba uu siin ka jawaabay
degmada xudur gobolka boqor xaruntiisi alxamdulilah iyadaa faylana waate dhabaate oo isbedel oo gudan ahaan ma jiraan alxamdulilah waxyaalaha soomaalida qabsaday alxamdulilah iyadana faylana waayahay gudoomiyaha kuwaranba goobagii madiinaga maamulka koonfur galbeed mudane cabdiasiisasa maxamed lafti garaan wasa hadhaha shiidhiko kusuub iyo miilow saddex furi intee walmaraya
runtii madaxweynaha koonfur galbeed axmaan naqe cabdiasiis lafti garaan barnaamijyadii lamadii marta xarunta gobolka koodi warbadana macnahaya wadada suubi barnaamijyo badan macnaha ya runtiya kasuubi shidikmilbana shiga dhaki adiga dhakiina alxamdulilah barnaamijyo tabara lukuyada oo mashruuya hadika socota beelihi oo barnaamij lakafuriysafuriyan jarti marka iyadan faylana ankasta mashaariidii mashaariidii wiay tirisa marka laakiin way baara korna aniga laku bilaabay maanaha wabaa ku bilaabana jirtaqaybi kamaanaga geeda doonaa ka deydi barnaamijkii shay masanaan waati borseedka ka jareero jiraan jiran oo badanoo mideeri macnaha fariinta mideerkina jiraan marka barnaamijyadaasaan socda waaya marka kuwaranba arrimaha isdhexgalka ee bulshada degmada xuduur ee gobolka bakool
saaxiibayadan filata arrimaha isdhexgalka bulshadeedan filata gobolka bakool barnaamijyada barnaamijyeedan jarow sidaaba isdhexgalka bulshadoona waana bulsha iska dhex jirta maamulsha iyo shacabka iska dhex jireena barnaamijyo badan kuwa taladow wada dubdow haddana kiilada way waa meel oo bulshadeeda ka jari shirkadaasa qufay oona suujintii caalamku birkasuubiyaay oo afrikaasiya qaqubay marka ember bulshada iyo intow wacyigelinta iyo dhammaan arrimayo socdaan iyadana meertayda marahan waayahay marka walibana dareerneed maalin dhaweed ciidamo kubay degmada huduur ee gobolka bokool iyo howlgal iyo kusoo biyeen deegaanada kale marka may kula dareerta arrimahaas
barnaamijyadaas markas jiraan ani ciidamada howlgalan nimankaas adowkaadilaa niman eelayo maxaa tiratimaajo iyo onkaseedan marka si barnaamijkaas ka jiraan walaadas waloo qaane oo marbulin koraan oo ni adowkan galanse ciidamada ka jiraan ni marbuli korme banaansa semberi ka jarna waan howlgalkaas jooginaynay hadii adowka deegaanka baadkiciy
waayahay marka kuwaran degmada dhinagii oo ganacsiga walibana darana inay caqabadooyin badan haysida marka walaa isku bedelay dhinagii ganacsiga
masaa caqabadooyinkaas jiran dhina ganacsiga waa jiidka kuhirin magaalada jiidka kuhirin markan maadaama jiidka ku hirinyiino magaalada sarsaayti taasi ka daabshe meelo badan ayaa maanaha ganacsiga ku akirinyiin haddii kuleega walo liibaha markoo maslam markoo oo filigina ku baa boqol labaatan kilomitr meeljarka ciidamada baawarta ku yidhaahna jarka oo barnaamijyo saasa laageysa ganacsiga warsaasaka tirsiga barnaamijyada ganacsiga heerkii meelo maraay waayahay marba haddii madiinaga dhowr jeersiinkooy ee degmada xuduur ee gobolka bokool adigna guddoomiyageeta ee ganacsiga xaaladiisna meelas marayt kula hadalina arrimahaas
eediyeed marbaana kula hadlay arrintahoodaan baanta aragn oo goolgal guudaan baahante sigeedka la furay aniga adowkana la degaana majiid fuliyaan baahante si arrintii arag oo muhiimadii leh oo deegaankan muhiiman low hadi korna madhiina barnaamijyadaas koleybe taasi dawlada sheegda ay tahay ani barnaamijkaas laabulo laabaabulo naswogojiinti la furo umatayin gargaara dhinaca wayna ku faday dawladdana ku faday waayahay marka kuwaran ba waliba jiraan deegaanada qaar un la herinay abaaro oo inta badan beerogi dawka abaarsadeen marka degmada kuwaran ba beerolday ku nooleen degmada xudur xaaladii inta walmarayd
saaxiib baa arrintaas jirta runtii deegaanka abaaro sanadkan roobama dhoonyo barnaamijkaas oo dadkii marka roobkii gelinayoonayto boronka jari hadana beeray ku abaarsadeen anigu iska iyada maanaha warbanaan ku jara abaar dhinac abaaraha iyo beledii baadiigo barnaamijkaas barnaamij teegno ilaahay gargaar kufay gargaarlin ku baahan yihiin waayahay marka kuwaranba dadkii bugtaa lahayen maadaama abaarna dhiyen degmada ninkii ruuganga xaaladii iyona se lagma arayaay dadki anti koley ruugan dadki oo ka dhex jiraan wal oo hata isbedela jiray iyo liisudumale hadii hadii oo baahaba ku jirta deegaankii baaha ku jirta yoon deegaankii roonyoona dadki oo markaro baraka ahaay dhibaataysanayatana abaar galay baaha ka jirta wal dareemo kore dhibaatadii oo hayta marka barnaamijkaas dadki eedingi barakayaashiyon itow dadki oo habogtaan siyaan ruugan deegaankii baabku sida hadday gurmudkiyoonito way baan baahanyina daryeel badan baahanyin ilaahay laku fade eedaha caalamka iyo dhammaan dawladaha laku faday barnaamijkusiga waayahay waliba roogana degmada xuduur ee hay-adii shaladun oo ka howlgalow arrimaha samafalka marka kula hariirtana dhinagiiyo maadaama abaariyo dhiyan sidii deeqiyo on sii lahayen dadkaasi abaaro saamay
warbaan sheegni arniya armiya goraalo badan ku biini iyada badan sheegni dawladdan sheegni day iyada ka jaabana geena hay-adada yareero jaamicadaha soo geena jiraan kasta waa ka filan deeganka sheegna dawr b oo kale aniga ku jawaabtiye jirta abaartiye maka filan laakiin jawaabaha biyo laakiin hadee waa kafalan hooyadashireen makafanaa korta deegaanka deegaan oo isku bileerin oo dhibaato ku jirto ah wayba falaanayna sidaas oo kale heedaha ka shugulle gargaarka shugulle yoona nin maanaa jaaban ku biyan si dabdhbi kal oo kale jaaban ku biyan kanjeediyaana laakiin weli barnaamijkii dareere barnaamij hati yaaleyle deegaankii oo mutakafiya la siileeramule marka barnaamijkaas jaran rumaantii yeesaade oo tawilame jaamilina biidini jarte laakiin weli aragti teeganta waayahay marka kuwaran baa xaaladii eelbiyoodkii oo degmada xudur la fadaa in la kiirgeliyo iyo saas oo kale dhowaan wali baana darayna in wasaaradda xanaanada hoolaha koonfur galbeed soomaaliya naftiya meela iyo shiidhig diisuug oo laga xanaanay doono hoola ee degmada xudur marka intay wala maraayaan ha barnaamijkaas jara xanaanada hoola wala ku ballaaransi hormaya alxamdulilah dadoola intaa bare jare iyadoo tantan baran jare beladii baajiba caafimaadaan intaa bare jare barnaamijkaas wayba jare artasii hormaya dhaqdhaqaaga walala ku bilaaway laakiin saada ogdaaba gobolka bakool walawse aqanikee masalaan barwaal sorankii dhinaca hoolaha iyo beeraha waaye haddii oo beeroweyne abaarsin hoolagiina daryeel caafimaada helne liin daryeelne dhibaato badan wajahaas arrintii walana ku bilaawi laakiin way la fadaya in la dardargeliyey maadaama gobolkan gobol oo hoola ka badan yihiin in barnaamijyadaas xanaanada hoola la jaahidiyo la kordhiyo caafimaadka lagu dagaalama muhiim waaye awalan ilaahay mahad isku le way baan ka baaqay bulshadan koonfur galbeed waan ka baaqay marbanan ka baaqnay kana nagaane markasta hanjeediyaane lanko hata kor sulafu koran gaaday muraadkamay macnaha dhakowlay arliguraayahan muraadka adagka hormaraaso mase koonfur goboleed galbeed hormaraasay gwaa anigaasu kaalmaysata shacabka iyo ciidanka iyo mas-uuliyiintaasu kaalmaystan nimanka nabadiidka dalka shal godoomiyey shalcidii dhibaateeyo abaartan iyo sababe ilaahay usoka dadkan sabab iyo aniga hajeediyey markasta hajeediyey ani koonfur galbeed aduunana nimanka odowka isku qabada oo isku qabanan sukaananan jidkan furnan maniriwase nimanka ajnabiga nimanka ajnabiga dalaleey tasu bariyaan bahaan hadduna markasta ajnabi la daba dareerno ajnabi daxawdhan aan daba dareernan oo walan gorsana wakti hadarka oo walan gorsana dalkan taanriwanan dhibaato ma ku baanan anwaa jeediyey halas kaalmaysaday qofkala galday qabiil qabiilen galday oo ani qabiila ka dhow dhafadow walow kala ka dhaw isku horoweynan anbaankasaa jeediyey waayahay dhugunsiyaala kaasay wali baahaya guddoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool oo si toosay qabta teleefonka idaacadda warsan oo siniinku warmaya idaha maasabta mudane
Somali Institute for Science and Arts. saatirka meelikiin qoro saantalan qaaday aqoonsal sheelankii weydiyaay sidii faraasta heli Somali Institute for Science and Arts bay dhowsal sheeynin laga furo suurtagal nagate sidii la fadaay aha suubinay runtaaw Somali Institute for Science and Arts sifadiis haato mahad lisaan qaadaw taleelado may ku furno Somali Institute for Science and Arts aqlag wal zuulaw always online mahada inta keen la tabna aqoonsay ku weeldhoy sayniska ee maadooyinka scientificska halkeen safayo deer mahadka Somali Institute for Science and Arts macad lambogyo macallimiintis miraa eh maadooyinkiyo kiin dhikaayaan lukuwada maqsuudi mugdo ilmigii kooka jari miidhaftina wadhaha kindhikay masqantaa waa laga shubee moogaftay machadka walbarashada ee Somali Institute for Science and Arts itus itaabsi inshid muuqaal cashar
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ee ku guda jirnaa waliba wada singaraha miinfayna barnaamijka kulanku warsan oo siyaati siya dhabisinimo gaartaysa muujadaha gaagaaban caalada live stream guud ahaan abkuna dhowsi kartaan waliba wada singaraha hamiinfayla akhyare waliba geega magaalada baydhabo la gebagabeeya seminaara muddo la maalmood tusa aan dareeri waryaala ee ku howlgala deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan kusoo dareeray magaalada xudur baydhabo iyo saasoo kale berdaala walibana wariyaal kun iyo inta badan ah ee barnaamijkaasi ama seminaarkuusu ku saabsanayay sidii hanraabta iyo unku qayb qaadan lahaayeen siyaasadda isla markaasna wariyaalka iyo unku dhiirigelin lahaayeen gibro-in iyo ee, ka qayb qaadan siyaasadda dalka haddaba barnaamijkaasi waliba hira iskuduwaha wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka ee gobolka baay ee saciide sheekh ibraahim walibana barnaamijkaasi iyo sheegda ini ee lagu bilaawo saadun ee na hanraabtay uga qayb qaadan doonaan sidii iyo walanqobda lahaynga siyaasadda dalka walibana meresay ku hadale mid kumida istaadyada iyona casharada biyaaya kureedna waliba meresay ku hadale kureedna waliba meresay ku hadale qaar kumid ee wariyaalka ku qayb qaaday oo fikiryo ku dhiibidayaan sidii iyo argayaan barnaamijkun geegla gebagabeeya
tababarku weligay tababaro badanaa suulinayo kan wal i cajab yanayo tababarkan lamidee maaran macalinka geeka tababarku dad yahay nahesi macalin haweenka laduman ka horay ma adnageen sadegooda koriyan kama adnageen waayo wayna sii hegdiiniya noosii ilmeena noosii beedinu baanaya ku helni maadaama fikrida an inay ka jirnayn aan nafta helay dhiirigelin aan helay maadaama aan haweenku waktiyo badan aan- aan dhabar adeegi waktiyo badan ah dhabar adeegi aan ka shaqeey nasiibmayn weeldiday inayn wasaaradda haweenka anagan waayo geeka qarxadbiin in eh intuu oo geeka weriyaal eh yabaydhow geeka ku dhisay madaa waa mahad ilaahi oo dhalinyaro hadda habati oo ka shaqeeyaay mahad ilaahi yaa intiyaada mahad anna ilaahi ninka nicmaysan haddana kasii daran gabdho baa boqol udararo iyo wariyaal ee inta fadhiyaan oo baydhowna ku dhisanaa jira wallaahi waa farxad gooni ee geed wasaaradda inti dhigti iyo inti dhabankaabadi inti aqoonta banaankaa dhigtay war allah ka dhigta way way eraydan ku heesa waxaa iga dardaaran waxaa iga dardaaran way dardaarayeen ka ee wariyaalka intun baa xagga ilaahaysi inay odnasiyaan walaalisi intaw bari way xaqaano dugsan dhulka ka jirna hadda way baahayo una siin lana doorasho doorashadaas oo ka saabsan walwal kolkal haweeneer warba ma arkin xildhibaanada deegaankaba noo maqo way xildhibaanaha deega hadisi siyaasa madaxda eh ilaahay khayr ha sii dadaalaay magaagaba ku raaji allah raaji may hadda sheegay oo maka dheerada walbadana i duwan laakiin ha gaabsadeen wadanku walbadana ha ka shaqayni aan dhabar adeegni baasuunka weykiin maalminku weykiin laakiin may gawaabiyaani ini haweenka korankaa haweenka weydiyaani ini inti duubsano xabshada duubti oo deeqbaa may hadda helaayo warkan oon aana mari meel badana mari hadda hadda kaamka leedeen kaamanka way walku baradahayaan haween oo walba suman la darayan shalay mayna leedahay gabro walmay baraan beero la diray oo bartay la kadare beero la diray gurbul gurbul roon aragay bilan la rabo baaji aragni waya balkal irtiya ka qaada dambile digirta ka aruriyaas ana diya naas ya inta balay balay leey nuutiyaas hadana ma ka daray koboogishay oo bislaado ama aa barkaas wala dikka dhamaya korsaaree irtaan saade dagaalmaay magtiina laasay ku galaa ana meel madina inay hadday gaari gabdhaas baa fadhiyaan weli way may diidi daba dabanta meel may ku aragaay diinta may inguuri korta diinta walweydiiba walbarasho diinta walweydiiba waa inay gabdho diinta hadda la baraayo qur-aan hadda dib laganaga gabdho inay dib lakanagada gabdho dadkiinina walbarna walbaraan kolka dadweynaha haweenka yaleene haddii ilaahay baa hadla kanaga haddana saacada dhamaatay khudbadii kolley gabagabo tababarkii un inta ka hayni wariyaalka inka hayni waa intaa kabinaanidi mahad eebe iskale drsiya iskale macdaasiyaasiyaasiya iskale macdaasiya nagaan una haweenka ina gacmo ku jeesini wama qabaqaabadan qabigiya iskale iyana garab allahasi inay sii kordhiyaan tababarada wariyaalka saasa jeedadaan weri xaqaana dugsinin inayna waraysataan warinoo qaldayna waraysadaa meelasasiibu qaldayna daana saxa waa dalkiina saxa fadi waa dhalinyaradii jiirka haddaa bay na hogaamiyaasha hogaankii war allaha ka dhig intu inta kusii ballaarato fade inay goboleena tartantaan jeeda wariyaal oo nagada akhlaaq leh asiib leh dhegaysi leh saad walin dhegaysidee kor magaalada baydhabo ee gobolka baay maanta shalay markaas weydiyaanay tababarkan ee واسكو سابسي وانكو فائدة دومنا يس وحياني جهة ما دام يأتما تقدم بيتفراتي سو بركة ما يبهاي دور ميدياها كلتا دي انظر مريلا هاي haweenka haddii nu anaga saxafiyiinta gobolka galbeed soomaaliya may badan ahaanta ku baranayna qaababkii loo jahan lahaynay sidii aan horumari lahayn haweenka saaxada siyaasadda sidii oo kala socon lahayn oo ku qayb qaadan lahaayeen iyo ku baranayna tababarka may baahnin kubahay waxyaabo wuxuu ku filaanay maanta iyo maanta waa kufayla macalimiinta tababarka iyo may baahayna ahaano kasi hoosi qalami may bahaayanaha casradii bahaysanaay dalifadaayo may baxsadanaha inay tababarada noocan oo kale eh xoojiyaan hay-ado qabsoomatoobarkan mayba jara koraha caqabadooyin horas lagu kor laguba gala kora intii una weyna sida hormarin lahayn awoodda haweenka ku leeyahay siyaasada bad inaga bilaatiksiyo qoraan kulay wanaag jara feedback
raxiim magaalada baleeray bile cabdi cumar wayba kusoo dhintay biyaha koonfur galbeed ee gobolka boqol gaar ahaan xudur een seminaarka mas traininga inta un shalay ilaa igeefaneen boqoldaay maasha allah waxyaabo badan ku faa'iidnay een si sida bilaanta aan kabiiro korto siyaasadda mase doorkiya kaleta mase sidaya meelo migalka galay wala aan ku qabsada lahaayeen wala aan ku qabsada lahayd walbadaan ku fahanni macalimiintii dhammaantii oo traininga niisheene masanii wada dhammaantii oo mahadnaqaan asxaabtii oo martida asxaabtan oo la qayb galay traininga dhammaantii oo mahadnaqa insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم ايدين رسول سلامة لما مامولك iyo shaqaalaha dhammaan yaalkii oo qayb kale ee tababarku shalay geedka magaalada Beedow ku dareeray oo siin geedka gabadhooyay dadka qayb kale macalimiintii tababarka diyaarsi sidoo kale Umar Mustafa Ustaad Awees Fadiil Xusni iyo Ustaad Dalmar ee dhammaan hay'adda shaqaalaha iyo madaxda maamulka hay-adda CRD ee raxmaan magana tababarkii muddada lamada maalmood si dareernay waa ku faa'iidnay waryaabo aad u fara badan dhinaga diiniya iyo dhinaga maadiya dhinaga maadiya waaba maadada taasoo kale waxaan raabtay in tahay korman qaada inay kaalintiyo kalayin siyaasada dalka inay ku qayb qaada inay hanraabta la dhiirageliya inay caqabadana ku dhaafa inay walbadan oo hanraabta dhibaatooyinka sheenayaan haddii iyo shaqo aqlaad garayaan iyo haddii iyo shaqo iyo ka jarayaan oo shaqada laga cadaadiya oo kale inay walbada ugu faa'iidni sidoo kale wasaaradda haweenka iyo xaqa insaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeedka soomaaliya eedeedan ka mahadnagaan iyo dhammaan hay-adda shaqaalaha iyo madaxda hay-adda c r d oo iyana qaban qaabaday iyo dhammaan wariyaalkii ee kushal dareeray gobolada baayo bakoon oo tababarka muudada lamada maalmood isu dareera iyona mayba rajeeyana inay tababarka kan haato intiyo reer iyo hankanagaan oo xaquuqda haweenka iyo xoog iyo saaran dhammaan hay-ado ku howlgala oo xaquuqa koonfur galbeed gaar ahaan magaalada beedhabo ini iyo hay-ado inta badan iyo xooga saaran xaquuqda haweenka inta badan haweenka gaar ahaan reer koonfur galbeed eedan ku dulmiyiin inaga siyaasada dhini walba ganacsi war walba eedan ku dulmiyiin meba rajeeyana intiyo barnaamijyadu barnaamijyo noocan ka camal ah intii oo reer hanaga doona tababarkuna iyo kordhiyi doona hanraabta si gaarayna iyo tababar hanraabeen iyo iyoona anqabadaan dhammaan hay-ado xaquuqul insaanka ku howlgala gudo magaalada beedhabo eedeeda mahadsanteen dhammaan maamulka iyo shaqaalaha hay-adda c r d wasaaradda haweenka ee koonfur galbeed iyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo ma- iyo macalimiinta tababarka diyaas eedeeda
wayba ku middaa wagaarka howlgalaan magaalada baydhabo iyada tababarkan geedka lamada maalmood ee gabgaboobay oo uuna kubaradaan iyo awoodsiinta dumarka ama haweenka way banaa umahadnagaan wasaaradda faafinta haweenka iyo hay-adda siyaadada macamulka daayib cusman iyo sheekh aweed فبنا ونفائدنا لنا أبونا هو الكسر وقصد كنا نتوقع معاملة برا يربينا يا صدق كمية كرقنا والبنا فائدني ودين يمادي كسر بركة مع الميكي التجارة هنجي يدول بوقع عم تجيب
ducaysane subermarket subermarket ka ducaysane duro waranga leh degdhow seefa leh dadaali horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarketka ducaysane sifu welba bagaash sinadkun wali habahi meelalanka seedow subermarketka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalow diir darkaa ku gal teegma deerima leh ha ku daldalo wali dantio ka haysan ducaysane subermarket sifidiis haata wal leh suuq bay dhowmayka sheegna subermarketka ducaysane suul isalada lahambuuyi agabshay safsafo walse laha ka koobo kormaya agabka iskala safan subermarketka ducaysane ilo waysiin kormare barfum bariime ee bidhaantiyo shaldubun badinkii biflikasiyona biloo gudaantiya arabtislan bogow saabuun ishaamba uunso asri eh ariitaaka uunsaton usgowsha
waayahay dhegeystayaal qayb dhexe barnaamijka kulan kuwarta marayna waliba wadasinkala hamiin fayn cabdirashiid rashka bo ayaa saaray barnaamijka waana siina darasi akhiiray odayaalka dhaqanka ee deegaanada maamulka jubbaland iyo waliba iyo dowladda federaalk soomaaliya oon ka baaqayna inay iyo hafargeliyaan doorashada jubbalandna walibana odayaalkaiyo sheegana inay iyo wardegdega ay kusugahayaan dowladda federaalk soomaaliya inay ilgaaraya feerada doorashada maamulka jubbaland oo haddana dareema inay iyo ku jirta isqoqobsi siyaasadeeda waxyaalaha maanta taagan waxaa ka mid ah hoggaankii dhaqanka oo la inkiray sidiisii bilaadaba la inkiray hoggaankii dhaqanka oo uu tilmaamahayo dastuurka iyo nidaamkii jubbaland uu tilmaamahayo oo uu yahay inuu dhaqanka jubbaland uu yahay kan dhisahaya mar kastaa isbeddel kastaa oo yaalla inta xaaladda qof iyo cod looga gudbahayo uu tilmaamahayo dastuurkii uu tilmaamahayo dhammaanba waxaa laga gudbay dhaqankii soomaaliyeed ee reer jubbaland hoggaankiisii anoo dhaqanka jubbaland ka wakiil ah dhaqanka suuban dowladda federaalka ah waxaanu ugu dhawaaqaynaa si cadna aan ugu yeeraynaa u n kaanu ugu dhawaaqaynaa si cadna aan ugu yeeraynaa ururada caalamiga ahna aanu ugu dhawaaqaynaa ayna u yeeraynaa in waxa maanta socda oo jubbaland horeyna ay ugu soo dhaqantay maantana ay rabto inay xalaashato annaguna aanan ka yeelaynin in laga soo gaaro arrintaa ayada ah oo la soo gaaro oo dadkan aada u ballaaran oo qaranka koonfur markii la yidhaahdo saddexda gobol oo ugu ballaaran ka mid ah in dowladda iyo u n-ka iyo ururada caalamiga ah iyo in allaaliyo intii sama jeclo ah oo dhanba in la soo farageliyo arrintan si deg deg ah yaan soo joodinaynaa intaasoo suldaana intaasoo ugaasa intaasoo nabadoona intaasoo dhaqana intaasoo culumawdiina intaasoo gabdhaha soomaaliyeeda waxa ay jecel yihiin ayay noqonaysa haddii aan la yidhaaho dad siyaasiyiina oo dana gaar e leh ayaa qalloocinayaa dhaqankii soomaaliyeed ayay rabaan inay ku ciyaaraan annagana taa ma yeelayno mana yeeli doonno dhaqanka soomaaliyeed waa dhaqan soomaaliyeed oo soo jireenna jubbaland waa la yaqaanaa waa lis yaqaanaa dad hadda jeebka lagala soo baxay dhaqan ma noqonaay bulshadana dhaqan uma noqonay waxaa fiican siyaasadda qofka waxaa laga yaabaa inuu maalmo joogo laakiin dhaqanka ma guuro soomaali waxaa la rabaa dhaqanka inay ilaaliso siduu ahaana ay u ilaaliso dhaqanka waxa ugu fiican oo la ilaaliyo waa dhaqan dhaqanka jubbalandna waa la yaqaanaa soo jireen buu ahaa in lagu ciyaaro raalli kama noqonayno wixii ay macnaha waxaa weeyaan ay diidaanna waxay noqonaysaa wax ilaahayna uu diiday annagana aan diidnin ma dhici karto waan diidinay waxaan diidnay dulmiga jiro waxaan diidnay waxaan dhaqan ahayn in jeebka lagala soo baxno waa diidnay haddaanu nahay reer jubbaland khalad saddexaad yaan la gelin waxaan rabnaa doorasho madax bannaan oo miiskaas la soo dhigo miiskaas la soo dhigo wiil iyo gabar iyo caalamka iyo dowladda iyo dowlad goboleedkaba mihimno ka socdaan inay meeshaas soo fadhiistaan ninkii ilaahay u sahelo oo codka dadka aan dooran doono aan dhihi doono xildhibaana ayay yihiin dadka aan siin doono codka ninkii siiya in lagu taageero hiil iyo hoo lagu taageero hiil iyo hoo lagu taageero ninkii maalintaas la doorto laakiin ma yeeleyno ma oggolaanayno sida labadii sano lasoo dhaafay oo kale inay noo marto taas waa ka soo hor jeednaa taas waa ka soo hor jeednaa taas waa ka soo hor jeednaa waxaan rabnaa miiska in la soo dhigo gabdhaheenna iyo wiilasheenna ay markhaati ka noqdaan caalamka markhaati ka noqdo dowladda federaalka markhaati ka noqdo rag ka socda dowladda hadda dhisanna ay markhaati ka noqdaan ninkii la doorta aan faatax u marno sidaas ayaan rabnaa salaan kabacdi annagu reer harta haddaan nahay dhagax toddoba bilood ka hor baan tuurnay dhagaxii lixaad baan tuurnay kii toddobaad baan tuurnay majliskan marka aad timaadeen inta aad baxdaan baan baxaa waana idinku raacay qalanka qalankuna meel khalada ma maro mana marsiinayno waxaan rabnaa wax toosan inaynu abuurno oo aan dhisno
hormuud telecom hormuud telecom soomaaliya helidheello habshanma hurta halow moobel ee haasaawaga iyo xiriirka bulshada lanfadowna hormuud telecom huraw hufnaan iyo adeeg hiise leh hormuud telecom hooliyow aan tabargalay marlay kihirimay hariir luwaldada halkudhigga bulshadu horaan sii wadaasana madasiinku dhagalo hadalkiin haatoy hormuud telecom meelka xiisayaan bulshada oona ka kihirayin mayka hiisayaana bulshada oo waana ka kihiranyina adeegyaha doorka ee sida adeega moobelka prepaid and postpaid adeega taleefoonka galanta iyo naykan idooba adeega farin qoraaleedka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus iyo weliba adeega nasiye c r b t caawiya selfcar natiijo my exam dhambal iyo nay
waayahay dhegeystayaal qaybodhaha barnaamijka samraayna weliba wadasanka laamiinfan idaacadda warsan waa kheeraya dhanka farsamada weliba imaamadaha barnaamijka saaxiibkayga maxamuud ah xisbiga garsoor iyo weliba usiina ku midaya xisbiyada inta badan ku jira dalka soomaaliya iyo weliba iyona geega bandhigkana qofkii xisbigaasi in tartami lahay doorashada maamulka jubbaland welibana xisbiga garsoor iyo sheegana iniyo taageersanyiga sida hadda ondareerta doorashada maamulka jubbaland iyadoonayo sheegan inay iyo walbadan ku filahayanga inay xal ku dira siyaasadda hadda keedanga doorashada maamulka jubbaland cabdigaana xasuumay codkiisaasa dhegaysto xaqligiisaa i deeqay haddii aan cabiroo faker xaqa ka dhiibto fariid weeye xarxeer ah gees in loo soo dhoweeyo dadka halkaa ku nool ee ay tartamaan oo si dimuquraadiyada halkaas ummaddaa ninkii hogaami lahaa oo ka soo baxo waxaanan u rajaynaynaa inuu noqdo cabdulqaadir sida halkan laga faalleeyey waa nin aqoonna leh aadna u firfircoon waxaan qabaa in astaahila inuu yahay xisbiyaashii isbeddel doonka ahaa oo qaranka higsanhayayna hadda dabadu waa la galay weli maana arag xisbiga isbedeldoonka ah xisbiyaasha furan madaxweyne musharax oo dabada la galay waaba iikow aniga kii u horreeyey wey
taariikh nololeedkiisa waa nin aqoon-yahan ah oo shahaado sare haysta oo shahaadada koowaad iyo labaadba dalka maraykanka jaamacada ku yaalla ay ka mid tahay jaamacadda yuuta ka baxay waa nin khibrad dheer oo shaqo leh oo weliba meelo sare ka gaaray ka gaaray hay-adda caalamka la yidhaahdo united nations ama jamciyadda qurmaha ka dhexaysa wuxuu kasoo noqday wakiilkeeda dowladaha central africa la yidhaahdo oo ay ugu horeyso dowladda muxuu ahaa congo ilaa rwanda ilaa burundi ilaa kenya oo soo muxuu ahaa soo gaaray xataa east africa
baahiyaha bulshadan waktiga dhow iyo waktiga fogba isla xisaabtan ama transparent la-aan waa caqabadda ugu weyn ee ay lool horumari laadahay jubbaland taa waxa ay dhammaan doontaa haddii ilaahay idmo oo isla xisaabtan dhab ah ayaa imaan doono sitaa wax looga qabto waxaan muddo gooban ku dhisi doonaa jubbaland anti corruption commission si loola xisaabtamo shaqsi kasta oo dowlad goboleedka jubbaland ka tirsan qof kasta oo ku nool jubbaland waxa uu xaq u leeyahay inuu ku noolaado nolol wacan waxaa isweydiin mudan in maamulladay hore ee jubbaland ay ka go-nayd inay u shaqeeyaan hiigshiga shacabka haddii alla farsad ii siiyo inaan jubbaland hoggaanka u qabto waxaan soo dhisi doonaa aqoon-yahano wadaaga aragti mid ah oo ku aadan in bulshada jubbaland horumar u tallaabsato
kurbada leetay ogow mayweeli saxaab construction company-ya haddii ikol kalayla siilbaawadiis yacni kuway kormajara reed maylokoy kumbar galab dhisma kawaysoon dhimanayne kaamira kulisho kor ilasana hambuy keed wali kajari hadda wali ha korari saxaab construction company isdhab galab dhismo koy arag waa kaamil weelay saxaab construction company marbahoo kaskaashan ini daartigsiisato kambani dhisma muhuraaso kumiyaalka la sew saxaab construction company galab isdhaw waako kandhi kan dhobay kabakankala ku daranoo kulusho casri ah ku bogay oo kuusay ka dhisay daarta oo ku iilba galab dhisma qiimo sharagiis eh kambanigii lahaa siintubiyaa saxaab construction company keed lahaa
waayahay dhegeystayaal qayba ugu dambe ee barnaamijka kulanku warsan isla marayna waliba hoodaysan kala hamiin fayna khayray cabdirashiid rashka booya saare barnaamijka waana siina dareesay ciidamada amniga ee degmada baardheer ee gobolka gedo iyo waliba iyo geega toogashiyo dilana bidaamay iyo fadaasiini iyo isqarxida saldhigga booliiska ee degmada baardheer ee gobolka gedo ciidamadii aan suurtagale ina iyo toogdan gabartaasay ku hordhantii handeerna gudaha saldhigga booliiska ee degmada baardheere haddaba waano qaar ku mid a saraakiisha ciidamada oo seeday meelo gabartaasay lagu toogada isla markaasna ku warbiyey arrinta sidii aan dheeday
sidaad ula socotaan basaajka waxaa ka dhacay shil qarax ah ay isku soo xireen kooxaha nabadiidka ah waxay soo miinayeen sidaad u aragtaanba gabar bay miino ku soo xireen bamna way u dhiibeen bam way u dhiibeen geesayaalkii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ururka afartan iyo sagaalaad oo fadhigiisa degmada baar dheere ay soo weerareen saldhigga wayna iska difaaceen ayadana waa la dilay ayadana bambay soo tuurtay marka koowaad bambada ay tuurteen askari waa hal askari yaa dhaawac fudud ah waa ilaahay mahadiis waa foojignaanta ku jirta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybo ka mid ah ayaa lagu difaacay qaraxa isaga ah waxaa ilaahay ugu mahad celinayaa inay yihiin ciidankanaga ciidan diyaarsan una diyaarsan cid kasta oo soo gelaysa goobahooda difaacay
maanta waxaa saldhigga booliiska ee bamba iyo qarax ismiidaamina ku soo weerartay gabar soomaaliyeed oo la khalday oo cadowga ay u soo dhiibeen in ay ku baabi'iso dalka dadka saldhigga loogu adeegayo iyo bulshada iyo ciidanka intaba laakiin waxaa ilaahay mahaddiis ah in ciidanka difaacayay ee saldhigga booliiska ay ku guulaysteen in ma aragtay ay iska difaacaan iyadiina halkaa lagu toogto qaraxii ay geysatayna hal askari baa dhaawac yar ku gaaray gudaha saldhiggana ma aysan gelin waxaa lagu qabtay kontaroolka saldhigga booliiska waxaan rabnaa inaan u sheegno bulshada soomaaliyeed gobolkani ku nool ama gaar ahaan degmadani baardheere dadka noocaas ah oo dhibaatadaas loo soo dhiibayo gabadhani waxaa laga qaaday indhashareer bay isticmaalaysay waxyaabaha dadka lagu dhuumaalaysana waxaa ka mid ah waxyaabaha qofka isku qarinayo indhashareerkaasi waxyaabaha la midka ah in aysan difaacin ama aysan qiil u raadinin dadka noocaas ee markii lasoo qabanayo ama tilaabo laga qaadayo annagu insha allahu tacaala gacanta ayaan gelin doonaa meel kasta oo barnaamijka lagu soo diyaarinayo warqaddani ayay wadatay oo dhexda ugu xirnayd oo ay ku qoran tahay macarikatu ummi camaar waa dagaalkii camaar hooyadiis baa ku qoran taas ayaa laga furay marka macarikooyinkaas iyo arrimaha noocaasena meelo lagu soo hagaajiyo ayaa jirto oo ama meelaha qaarkood waxbarashada oo kale dadkan laga soo fasaadiyey kulli meel kasta oo barnaamijyadas lagu soo diyaarinayo insha allahu tacaala gacanta ayaa la gelin doonaa laakiin waxaa guul ah cadowga inuusan goolaysanin oo la fashiliyey oo kontaroolka bannaanka lagu celiyey oo halkaas lagu fashiliyey ee iyadan ay ku dhimatay kuwo kalena raadkoodii ayaan daba taagannahay oo ama ismiidaaminleh ama bambooyin leh insha allahu tacaala gacanta ayaanu kusoo dhigi doonaa aad iyo aada umahadsantihiin wabilahi towfiiq la ku hubaysan waxyaabaha qarxa iyo bamba gacan bambadii bamba gacmeed wadato walahi mahadiisa askarta ciidanka booliiska oo saldhigii joogto aad iyo aad u feejignaayeen askari booliiska waardiyahay ayaa la hadlay istaag buuri xagala socotaa markuu yidhi ilaahay markiisa waxay samaysay waxay bilowday inay jihaad ay ku dhawaaqdo ay bam ay ku turto waa la fiicanya alxamdulilah boqolkiiba ayadan way dhibatay waad arkaysa waa midda miidkeeda idiin muuqdo waxaan rajaynaa insha allah waxaa loogu higay qawaarij taabacsan nasraacsan oo maanta barnaamijka saa loo soo qaldo anaka inaan bartaan dhigi doono hadduu ilaah yidhahdo
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashaal adeegadow isinshow elektronigu askushona stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil arwidiyo arlaadun baydhow ulbaabadela kabanaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashadanta iyo afuufama leh agab shahaano aabaga galow bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar argu bariimo ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh be ragaysnamay ka deerow bystar business center electronic enwel adag malayasa australia iyo jabaan warshido
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsaan orodara taakheeraya weliba hawdasinkadha hamiin faylan gudoomiyaha magaalada garowe waana duqa magaalada garowe axmed ciise muuse ayaa weliba uu soo furaya shirlun ku hadalow xaalada magaalada garowe iyo saasoo kala horumarada ku dareera magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland gudoomiyaha magaalada garowe axmed ciise muuse ayaa sheegay in maamulka magaalada garowe iyo walbadan gudaha qorshaha kaedin horumarinta ee magaalada garowe
salaan kadib maanta aad baan u faraxsanahay in shirkan inoo furmo shirarka kuwo badan baa furmahoo mashaariicba waaweyn lagu soo qaataayo mashaariicdaasina goorta shirka ayaan ka dambayn laakiin shirka aynu maanta furanayno waxaa ilaahay mahadiisa inaynu kaga hadlayno mashaariic laga yaabo mustaqbalka dhow iyo kan dheerba in dadkeenna u aayo waxaynu furaynaa wejigii labaad ee mashruuca magaalada lagu si ay ugu adkaysato dhibaatooyinka waxaa la yidhaha urban resilience project in magaaladu ay u adkaysato maaragtay dhibaatooyinka iyo shockska iyo waxyaabaha ku dhacaya kii projectigii la rabay in lagu xaliyo qaybtiisii hore ilaahay maadiis hadda heer dhexe buu marayaan waxaana filaynaa bilaha soo socda inay gabagaboobaan waana waddooyinkan aad aragteen oo haddeer inoo socda fayskiisii labaad oo ay ka mid tahay bundada weyn ee isku xirta magaalada iyo isbitaalka isla markaasna u gudubta hay-adaha kale ee waxbarashada gtec jaamacadda la yihahdo b s u jaamacadda la yihahdo east african university jaamacad iskuolka sare ee maxaa la yihahdaa gambool dugsiga farsamada gacanta agoonta dowladda iyo ciidamada waddadaas halkaa laga gudbo bundadii la saari lahaa bundadaasi waxay u noqonaysaa la qaybsanaysaa codayska bundadii hore oo awalna aan kusoo caanmaalnay in badan haddana codayskii ka batay oo laga yaabo mararka qaarkood oo magaalada baabuurta kusoo bataan oo ay ka dhacdooyinka waaweyn iyo eventisku ay ka dhacayaan in aan aada uga baqno in bundadaa wax gaaraan marka bunda iyada ka weyn ama la-eg oo la qaybsata codayska quality ahaanna la mid ah ama ka fiican ayaan rajaynaynaa in projectay qaybtiisa dambe ay ku jirto iyo afar waddo oo kale oo laami ah oo magaalada gudaheeda ah oo insha allahu tacaala eh, iyagana xilligeeda la sharaxi doono meeshay marayaan Een, mashaariicda bangiga adduunku fulinayo wa- waxaa muhiim ah in dadka iyo dowladdu ay isku waafaqaan meesha ay marayaan inay tahay meel u diyaar waxaa la rabaa in aan wadooyada- waddadii guri uusan ka dhismin oo waddadu waxay u baahan tahay dhul waasaca guryaha hadda ku yaallana la dumiyo Een, isla markaasna ee, dadka degan oo hareeraheeda degan ee ku ganacsanayana waxaa la rabaa in ay iyaga laftigooda xilliga ay ganacsanayaan qaybo ka mida way xirnaanayaan sidaa darteed bangiga adduunku wuxuu doonayaa in mashaariicdaani dadka kale ayan dhib u arkin waxaa la rabaa marka dadka garowe inayan dhib u arkin mashaariicdan een, iyaga iyo degmaduna ay ka wada shaqeeyaan sidii si ee, maaragtay sahlan oo la isku raacsan yahay mashruucu u fuli lahaa iyadoo aan wax dhibaato ah cidina ayan ka dareensanayn cidnana uusan u geysan cidda u geystana ay maaragtay waxay iyadu qabsato iyo wax iyadii dowladdeeda hoose qabsadaan ay noqdaane bangiga adduunka ayay waxba ka rajeeday inuu iyagu wax ku talo Een, sidaa darteed marka mashaariicdeena fulitaankeeda waxaa aasaas u ah in dadka iyo dowladdu ay wada shaqeeyaan dadka degan waddadaa markaa hawshu ka socoto iyo dowladda hoose inay wada shaqeeyaan hadday wada shaqeeyaan sidii hadda dhacday ee waddooyinka hore inuu ku fuleen ayay kuwana inuu ku fulayaan waddooyinkii hore dadkii deganaa aad iyo aad baan u ammaanaya waddada alnasar afar iyo toban guri baa baa ba bay saameyn ku yeelatay afar iyo tobankii guri dadkii baanu kulminay dadkii markaan kulminayna waxaan ku nidhi mashruucan horumarkaana waa idiin soo socdaa guryihiina hortoodu marayaa laamigii guryihiina in waxaa la rabaa ee, ee, ee, waddadii laga banneeyo oo booskii laga laga dumiyo in fiican oo dadka ka mid ah allaha barakeeyo guryahoodiina way duusadeen lacagna waa noogu dareen waxay yidhaahdeen annagaa guryahayaga duusanayna annagaa dib u dhisanayna lacagtaanna dadka kale oo aan awoodin baan rabnaa inaad ku eh, maaragtay aan ku tarbiyo aad baan ugu mahad celinaya dadna way duusadeen annagana waxna nooma raacin hawshoodiina waa qabsadeen dad aada u danyarna waxay noqotay annaga iyo bulshadii waddada degan inaan isugu tagno sidii aan u xallin lahayn waad ogtiinoo degmada kabasitigeeda dhaqaale ma awoodo inuu guri walba uu lacag ku bixiyo ama ama dib u dhiso laakiin innaga oo dhan waynu awoodna shacabkeenna iyo dowladdeenna iyo dadka ay saamayntu gaarayso haddaynu isku talannahay mashruucu qiimo isku mid aynoo leeyahay waynu awoodnaa in aynu wax walba hagaagsanno waxaan rabnaa shirkan ujeeddadiisu tahay inay ka soo baxdo ama eh, la isla fahmo inaynu u baahan nahay mashaariicdu inay noo fusho innagoo sida ugu sahlan
baaburkan horeno badeecada fuulabilidka kubahohayan kababirku afto injeeda banaadiraka koena baydhaw taraansidaka iina amborsadew baydhawo iyasantaa banaadir may halistooshi yasmee baariyow badeecada fuuli ii bagaashka bidhaantisa liyaabi baadilayn haato hadda baray bakaarka walaalaha oflow iyo baawartullaha ku raray Loo beenta ma ee.
bakaarka walaalo oflow Bogo goonu unta mang ee.
tiirkii baydhawow Beri imidig.
badeeca kullishe Bakaara bay dhawa.
bartiyo ku adeegidaayangu Bakaarka walaalo oflow.
bayaasi rubisaaran hayna Tabankii bakaar lay ee.
koy hayka baratamo Bilaabatay hol ee rabbo.
bakaarka walaalo oflow Beri ma inu.
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo oo dareertan barnaamijka kulanku warsan waa akhyaaraya Cabdirashid Kabo ayaa saari waan siin dareersi aydan ka farsamada maksarka iyo makiinada waliba imaamada saaxiibkayga Maxamuud Ali Cabdullaahi Maryan Awees Jimcaale waliba wasiirada dekada iyo gaadiidka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waliba ay sheegday in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka faraxsanta tartamada qaaradda Afrika iyadoona sheegday wasiirada inay diyaarayo inayaan mar walba inay sii xoojiyaan xiriirka andhexeeya ee qaaradda Afrika haddaba waata wasiirada mara ee arintaasi ku hadalaasi waliba yeertay waa wax lagu farxo een, waddanka dagaaluu ku jira sokeeye fara badan oo waqti dheer qaatay maanta oon arkayna dhallinyaradeennii soomaaliyeed gaar ahaan naadiyaashii een, ciyaaraha kubadda cagta inay dib u soo noolaanayaan weliba ay gaareen ee heerkii ee, tartamada ee, qaaradaha afrika ka dhacaya inay qayb ka noqonayaan soddon sano kadib oo aysan runtii waddankeena soomaaliya qayb ayna ka ahayn runtii waxay nooga dhigan tahay dadaal badan oo taariikhi ah in kooxdii ugu horreysay soddon sano kadib in ay ka qayb qaadanayaan tartamada qaaradda afrika marka runtii waa wax aada loogu farxo inta aad arkayso hool oo agaasinka marka laga tago howlaha kale ee hoos loo qabanayo dowladda soomaaliyeed ayaa runtii gacan ka geysanaysa gaar ahaan wasaaradda dekedaha oo runtii safarkoodii iyo agaasinkoodii oo dhan eh, gacanta ku haysa waana runtii eh, waxaan taageerayno waa mar walba aan dhiirigelinayno ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed in ay dhinaca isboortiga ay runtii ay laga horumariyo inta markaa tabarteenna ah inaan gacan qabanaan runtii aan anagana taladeena ay tahay in dadaal badan uu jiro ee, wasaaradda guud ahaan dowladda ay kooxda ay ku dadaalayso oo tababarayaal ama macallimiin aada u khibrad leh inay runtii ay ka faa'iidaysanayaan dhallinyarada taasna runtii sharaf weynay noo tahay ee, dalka iyo ummaddaba runtii marka aan leenahay marka ugu horreysa kooxdani ee tartamada qaaradda afrika ay ka qayb galaysaa waa dareemi kartaa wax walba markaas inay bilow ay yihiin marka bilowgaasi ayaan ka faa'iidaysanaynaa inaan dhammaystirno agabka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin inaan ka taakulayno insha allah kooxda waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonnimo iyagoo in- waxaan idhaha ay ka qayb qaataan tartamadaas guul ayaan u rajaynaynaa ilaahay idankiisa ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay dhallinyartoodii ay ku taageeraan dhiirigelinna ay siiyaan si ay markaa qayb uga noqdaan tartamada adduunka ka dhacayaan annagoo markaa eh, qayb ka noqonaya
axmed baabuurkan imbi arooskii wadaykaan waa dhaaynayan haye saaxiib haye haye
أنا نيهو غاري ما بكعي ما حكو دعنيهو أرض مكانك النظن وين دهني
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid la eraw habayaato magafu ilu waliga alay hatta fadas inaad cilid isku gilida baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasaqaysan yaa kashibta baabuurka may shidaalka marka aad kashibaasa baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysato waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhabo lagu furay casriga ee la eraw
waayahay dhugunsiyaalla guudahaan wali bantaa kaaf meeree barnaamijka kulanku warsan oo numadan siin kuwa idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo barnaamijka oo kule baasaaray waan sina dirasiyaa khayrayaa anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka boy dhanka farsamada madakudirta waliba imaamadahay saaxiibkayga maxamuud ali cabdullaahi inta barnaamijkun barnaamij lama dareedan kulamaan akhyaerayaa waa cabdirashiid rashka boy oo siin kutabawsadaasiyo amiin nabada assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu